waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha laha ee hambalyada iyo ee saha warqadda ugu horraysa bal ibraahim waxa ay naga soo gaartay faadumo bashiir cabdiraxmaan iyo deeqo bashiir cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen safiyo bashiir cabdiraxmaan cabdikaafi bashiir cabdiraxmaan iyo xasan cabdiraxmaan maxamuud iyo cali cabdiraxmaan maxamuud iyo cabdulaahi cabdiraxmaan maxamuud iyo bereye cabdiraxmaan maxamuud iyo waxay yidhaahdeen eedooyin firdowsa cabdiraxmaan maxamuud iyo xabiibo cabdiraxmaan maxamuud iyo hindi cabdiraxmaan maxamuud adeero cabdiqaadir jimcaale xalane xaaskiisa iyo carruurtooda iyo bare jimcaale xalane xaaskiisa iyo carruurtooda iyo duraan jimcaale xalane xaaskiisa iyo carruurtooda iyo daahir jimcaale xalane xaaskiisa iyo carruurtooda iyo nuuro jimcaale xalane seegeeda iyo carruurtooda iyo xaawo jimcaale xalane seegeeda iyo carruurtooda xalwo jimcaale xalanaseegeeda iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen xamdi jimcaale xalanaseegeeda iyo carruurtooda iyo cibaado jimcaale xalanaseegeeda iyo carruurtooda iyo aamino maxamuud shidane iyo hindi maxamuud shidane iyo nasteexo maxamuud shidane iyo xaawo maxamuud shidane cabdulaahi warsamo rooble iyo shucayb maxamed cali iyo leylo nuur cilmi dhammaan dadkaasi oo dunida dacladeeda kala jooga ayaa waxay jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen gacaladiisa nasteexo cali maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay dhuusamareeb gaar ahaana xaafadda dayax waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay waa marwada koowaad ee dalka jabuuti marwe qadra maxamuud xayd iyo faadumo siciid dawaale nasli cabdalla kaamil iyo nadiire muuse dawaale iyo suusaan suleymaan ceelaabe iyo aamine rooble deeq maxamed axmed najiib cabdalle kaamil ilyaas muuse dawaale waa wasiirkii maaliyadda jabuuti iyo nimco muuse dawaale iyo xuseen maxamuud kamaaj muumin xasan barre iyo cali geelle doctor xaafis iyo cabdirasaaq qalinle iyo guhaad cilmi geesood iyo sheekh maxamed cabdi cali maydal wacays iyo muuse axmed iyo sheekh xuseen cali iyo sheekh shaafici dhammaan dadkaasoo jooga jabuuti iyo sheekh ismaaciil oo jooga somalilan iyo ruqyo muuse dawaale iyo sacaad muuse dawaale iyo libaan ducaale dharaar oo iyaguna jooga dalka kanada iyo sahre geedi oo joogta france iyo xaawo axmed yuusuf oo joogta dalka madagaskar waxay dhammaan tahniyad u dirayaan arooskaiyo aroosada ismaaciil siciid dawaale iyo ileeye ismaaciil geedi xareed oo bishan disembar kowdoodii arooskooda uu ka dhacay carta iyadoo habeennimadiina xafladii aqalgalkooda lagu qabtay hotelka kambiska ee dalka jabuuti waxaa salaan iyo hambalyaba ay leeyihiin naga hooye waxaa noo baaqay yaasiin maxamed cabdulaahi xayeysi iyo faadumo maxamed cabdulaahi iyo cabdulaahi maxamed cabdulaahi iyo waxay yidhaahdeen adeer cumar nuur oday iyo abtiyaal maxamed nuur ducaale iyo idriis xuseen sarreeye habaryar shamid aw nuur iyo ayeeyo habsan daahir sarreeye iyo ayeeyo dhuux daahir sarreeye iyo ayeeyo shukri maxamed sarreeye iyo eedo suhuur xaaji cabdi obsiye iyo waxay yidhahdeen abti maxbuub cabdulaahi dhammaantoodna iyo qaraabada waxay jecel yihiin inay hambali u diraan cabdirashiid maxamed cabdulaahi iyo raxmo ciidle nuur oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee banow guur qarqab oo horseed aamin ayaan leenahay haye markana waa kaalimihii sugaanta yaa dowliya haawd ku soo daawad siiya dambarkii gobaad yaa doobi kaaga buuxsho dibnahaaga ku qabtaa duhurkii iyo habeenkii dayib ay ku daawadaan allow yaa ku dacal jooga ka ag tegin docdaadoo dusha kaa ilaashada aqal daahiyo weynoo kuu daadsho gogoloo da'yar kuu xambaaro keligaa keligaa ku daawada waa heestii dadabgal codadka macaan ee faarax murtiile iyo xamday
qabto yaa doolo iyo hawr isoo daawitiyo nambarkii kobaad yahaa doobi kaaga buuxsho tigdahaaga ku qabto doorkiyo habeenkii dayboy ku daawada doorkiyo habeenkii dayboy ku daawada dayboy ku daawada doorkiyo habeenkii dayboy ku daawada doorkiyo habeenkii dayboy ku daawada dayboy ku daawada
warqaddan waxay naga soo gaartay ibraahim maxamuud yuusuf axmed gurey iyo ladana siciid qalombe iyo cabdiraxmaan qaxiyo ciise maxamed maxamuud cusmaan laambo iyo khayro ciise maxamed iyo xaawo cali siciid dhammaan reer maxamed cali cismaan iyo dhammaan reer siciid cali cismaan iyo hooye shukri siciid jaamac iyo hooye dahabe axmed maxamuud iyo axmed cabdishakuur ismaaciil faahiye iyo axmed saciid salaad faadimo yaasiin jaamac iyo caruurteeda iyo maxamed saciid cumar iyo axmed saciid qaloobi dhammaan reer cabdulaahi saalax deer iyo farxiye cabdi maxamed dawarig iyo cabdi abshir aboole sumaye bare cumar iyo seygeeda maxamuud maraje maxamed cabdiqaadir faarax maxamed shiine iyo nuux cumar muuse xuseen yoonis xasan maxamed axmed xuseen time jilic maxamuud axmed umburiyaako iyo dhogtor cabdulaahi saciid oo muuse iyo bashiir bicir faarax guutaale yaasmiin ducaale saleebaan iyo dogtor cabdiqani saciid faarax dogtor axmed macalin ayaanle iyo dhammaan reer siciid maxamed xaaji cabdi hooye faadimo caynaan maxamed dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka iyo dibaddaba waxay tahniid dhalasho u dirayaan mudane ismaaciil siciid cali iyo marwa fartuun ducaale saleebaan oo gabadh ugu dhalatay magaalada boosaaso gabadhaasi waxaa loo bixiyey muna muna waxaanu leenahay soo barbaar allah ha kaa dhigatay dalkeeda diinteeda iyo waalidkeedba anfacdo aamiin waayahay falastiin waxaa dhambaalka inuu naga soo gaaray hooyo ruqiye cabdulle iyo hooyo xaawo rooble iyo waxay yidhaahdeen isniine faarax iyo eedooyin nasro cabdulaahi iyo firdowse cabdulaahi iyo igraan cabdulaahi iyo ayaan cabdulaahi iyo aanise cabdulaahi iyo adeero axmed cabdulaahi iyo muxidiin cabdulaahi iyo farxaan cabdulaahi iyo cabdiqaadir daahir iyo waxay yidhaahdeen yurub ciise maxamuud iyo xaliimo ciise maxamuud iyo ijaabo ciise maxamuud iyo daahiyo ciise maxamuud iyo nimco ciise maxamuud iyo bishaaro ciise maxamuud iyo waxay yidhaahdeen maxamed ciise maxamuud iyo mu'min ciise maxamuud iyo cabduqaadir ciise maxamuud dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan hooyo nasteexo ciise maxamuud iyo aabe cabdirasaaq cabdulaahi oo gabadh ugu dhalatay bay yidhaahdeen dhuusamareeb gaar ahaan xaafadda dayax waxaanay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey saabriin cabdirasaaq waxaanay leeyihiin allaha ka dhigo tii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay warqadanna waxay naga soo gaartay hooyo marya nuur ducaale iyo dhammaan caruurteeda sahre ciidla nuur axmed ciidla nuur ifraax ciidla nuur xasan ciidla nuur nimco ciidle nuur najmo ciidla nuur maxamed ciidla nuur mamtaas ciidla nuur mubaarak ciidla nuur moha ciidla nuur ibraahim maxamed jaamac rihaan mustafe axmed iyo dhammaan reer nuur oday waxay hambalyo u dirayaan cabdirashiid maxamed cabdulaahi iyo raxmo ciidla nuur oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa afartii diseembar labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad qayr qabana kala hela raxmo iyo cabdirashiid waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa codkii fanaanada zaare axmed iyo heestii wasiis
ibraahinow sahre waxa ay leedahay wakhtigii idhaafiya habeenkii wacnaaye i weydaartay baan weli xasuustaa wehelkayga caashaqa la wadaagi jira baan weli weli u yeeraa waayahay dhambaalkana waa tahniyad waxaa uu naga soo gaaray hooyo aamine ibraahim xamrow iyo adeer boorow muudey cabdi iyo cali xasan nuur iyo caasho xasan nuur iyo kaamilo maxamed aadan iyo fartuun xasan nuur iyo faadumo xasan nuur iyo waxay yidhaahdeen farsamo yaqaan maxamed cabdi maxamed shooble cadde iyo ibraahim maxamed aadan iyo cabdi fataax axmed cabdulle iyo reer macalin xirow iyo dhammaanba reer macalin muudey iyo waxay yidhahdeen reer shariif cabdi miyow iyo reer muudey cabdi miyow iyo dhammaan reer mayow waxayna taaniyad u dirayaan dhammaantood xasan bin xasan nuur iyo firdowsaha cabdiqaadir macalin xirow oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin isku waara ubad qeyrqabanah ee baheda kala siiyo aamin ayaa ledha warqadan waa hambalyo aroos farxadle ibraahim waxay naga soo gaartay cabdilatiif ganey arlaadi iyo xertiisa oo kale ah ciise aadan maxamed baraan iyo cabdiraxmaan daahir sheekh iyo ibraahim baab iyo maxamed kerow oo loo yaqaana dhege iyo nuunow maxamed xuseen tifiga iyo isaaq cali xasan iyo cali xasan cabdinuur iyo abshir dalmar iyo cabdinaasir aadan wadani iyo maxamed keyr ifraax cali ibraahim cali iyo hooyo shariife maxamed cali dadkaasoo kala jooga biljimka iyo talyaaniga laascaanood bay dhabajannaay bardaale bayeed iyo deegaanka qoondhood waxa ay halkan hambalyo aroos farxadle uga dirayaan boqorkiiyo boqoradda farta iyo faraantiga bay yidhaahdeen cali aadan maxamed oo loo yaqaana cali goobe iyo marwadiisa qaaliga ah xabiibo ibraahim cali oo arooskooda uu ka dhacay xarunta koonfur galbeed soomaaliya baydhabojanaa'i arooskana waxa ay leeyihiin waxa uu ka dhacay magaalada boosaaso isku waar ayaanu leenahay lamaanahan isguursaday ibraahim haye muuqdheer cadceedo markaa soo baxayso waxaa tahay man iyo duug mareerka oo bislaaday midhaha canab mayigaa cirka iyo mooddaa galbeed meel uga ekay waxaa tahay mas ciideed maariin casaan xiga midabka akhdari jibiska
ragga magaca guud iyo magta waa ka siman yahay malkada ugu horraysiyo waxaa tahay ma dhaafaan garta macallinkeediiyo waxaa tahay ma garatada maskaxda u jihayse
muuqdheer cadceedo markaa soo baxaysiyo waxaa tahay maniyo doog marirko hindlaadi ayaye ayaye miraa canab mayayga cirkiyo mooda galbeed meeluga ekey codadkii macaanaa ee cabdinaasir macalin siciid ee banaxariistii jannaha ka waraabiyey iyo fanaanta aamina xirsi cadceedu marka soo baxaysiyo waxaa tahay man iyo duu mareku bislaadiyo muuqdheer cadceedu marka soo baxaysiyo muuqdheer cadceedu marka soo baxaysiyo waxaa tahay man iyo duu mareku bislaadiyo miraa canab mayga cirkiyo mooda galbeeni bugaayege miraa canab mayayga cirkiyo mooda galbeeni lugaayege waxaa tahay masciideed maarin dhalaal xiga waxaa tahay masciideed maarin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska waxaa tahay masciideed maarin dhalaal xiga waxaa tahay masciideed maarin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka أخضر شبيسكا
Thank you. maskaxda u jahaysa karta macalinkeed iyo waxaa tahay makaratada karta macalinkeed iyo waxaa tahay makaratada maskaxda u jahaysa maskaxda maskaxda u jahaysa
iyo magaalaba inta xiran mariyo dhixiir iyo magaalaba inta xiran mariyo dhixiir kulley aniyo maankay marwaadoodii baati iyo magaalaba inta xiran mariyo dhixiir iyo magaalaba inta xiran mariyo dhixiir kullaaniyo maankay marwaadoodii baatee maasnaa dumar mulax quraaciyo muyda subaga amiir uga ege وعسنا دمر والحقرا عيوني دا سبقامي وقايقي وحتى هاي مسعيدي المارين دلال حقا وحتى هاي مسعيدي المارين دلال حقا ميدبكا أقدر شبيسكا ميدبكا ميدبكا أقدر شبيسكا waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga midabka aqdar jebiska midabka midabka aqdar jebiska
hagaaga codadkii aamine cabdulaahi iyo cabdi daandireyow heestan hal midaan uga noqdo halka meel ee aan ka eega waxay tahay oon ilaa bilaahay ku ragga dar magaca guud iyo magta wuu ka siman yahay haye micnaha magacana ninuu ka wadaagaa haddii la dilana diyadiisa ama magtiisu waa boqol halaad laakiin meelo badan uusan ku sinay ka gudub warqadda xigta noo soo qabo Haye, qofka meelay uga dhigtaan maqli jiray haye dhambaalkana waxa ay naga soo gaaray dhammaan reer xasan cabdulaahi reer ciise cabdulle iyo cabdulaahi khaliif aadan iyo cabdiraxmaan gobe iyo maxamed cabdi maxamed shooble cadde iyo waxay yidhaahdeen maxamed faroole iyo cabdifataax faroole iyo cali maxamed calowiish iyo abshir axmed samatar kaka iyo ismaaciil ibraahim khayre xuubaaye iyo maxamed xasan cumar dhammaan asxaabta waxay eh, jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan ugaas cabduqaadir ciise cabdulle indhacoole iyo waxay yidhaahdeen saado xasan cabdulaahi oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada dharkeenle ee magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin ducada waa xaggeena meherkiina kala kulma bashbashii barwaaqo iyo inuu idin horseedo guur raaxo badan aamiin ayaanu leenahay ibraahim warqadana waxay naga soo gaarta hooye gacala macow iyo hooyo suldaane wehliye iyo qatra cabdulle iyo caruurteeda iyo farxiyo cumar iyo caruurteeda iyo nimco maxamuud dirow iyo farxiyo muumin wehliye farxiyo maxamed geedi iyo gacale maxamed jimcaale iyo shariif cabdi wehliye iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi muumin wehliye asad maxamuud wehliye iyo maxamed maxamuud siyaad iyo ayaan axmed siyaad maxamuud shan boqol ayuu ku magac dheeryahay iyo shukri maxamuud wehliye iyo cabdulaahi macalin xasan dhammaan dadkaasoo kala jooga beledweyne moqokori taarta muqdisho germany sweden waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan mahad cumar wehliye iyo nuuro oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed mahad cumar ducaduna waa xaggeena soo barbaar maxamed noqokii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba waxtara aamiin ayaanu leenahay ibraahim haye kaalmihii sugaanta
sidaan kuugu nabanahay haddaad iigu nugushahay amaad iigu naban tahay xiskeenoo nagaadiyo nimco nimco la arki doone aye heestaasna waxaanu ciyaaraynaa cabdirashiid maxamed cabdulaahi iyo raxmo ciid lanuur
Yeah.
nairuus waxaad moodaa inay marna lamaano ahayd marna fanaaniin kala duwan ay ku luuqeynayeen laakiin mar walba ibrahim hadda waa nairuus ayadaa iska macaan waa hagaaga waxaa noo baaqayaa markana ruweydo xasan daahir iyo nuurto daahir ibraahim iyo ubax aadan iyo farxiyo yuusuf cali iyo waxay yidhahdeen siciid yuusuf cali iyo cabdi bilo cabdulaahi iyo raxme ibraahim maxamuud iyo aanise ibraahim iyo zeynab ibraahim maxamuud iyo nasro cali axmed iyo waxa ay yidhaahdeen eh, hindiyo dhaqane iyo waxa ay yidhaahdeen xasan shacab waxaanay jecel yihiin dadkaasi inay halkan hambalyo ay uga diraan raxmed ruun xasan daahir iyo saygeeda shantar maxamed axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay dhagaxley kam waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yebro wehliye iyo bashiir abyikar xaaruun macruuf cabdicasiis xuseen cismaan maxamed colaad xasan ibraahim xasan daandure hayga reeben waa falastiin axmed iimaan iyo caashe ibraahim aadan iyo sahre ciidla nuur jaamac buulo jaamac ismaaciil xuseen farjar sahre cabdi axmed axmed sheekh cali jamaal axmed cismaan nuur xasan nuur maxamed cabdi sandheere iyo dhammaan wariyayaasha iyo mas-uuliyiinta v o a waxay hambalyo u dirayaan cabdirashiid maxamed cabdulaahi iyo raxme ciidla nuur oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa afartii disembar labada kun iyo lix iyo tobanka isku waara noqda kuwii ubad kheyr qaba kala hela aamiin ayaanu leenahay xishooday oo caashaqaagi baa xanuun weyn ugu abuuree anigu xalay seexan waaye adigu may xasuusanaysaa waa codka macaan ee caaqil yare heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena waa ibraahim xasan daandurey falastiin axmed iimaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
sidii xamash xamashka buuraha xamayay xamaga cadaade xalaawaadii macaante adigu may xasuusanaysaa xishoodayo caashaqaagiiba xanuun weynigu abuure anigu xalay seexan waaye adigu may xasuusanaysaa sidii xamash xamashka buuraha xamayay xamaga cadaade xalaawaadii macaante adigu may xasuusanaysaa xishoodayo caashaqaagiiba xanuun weynigu abuure anigu xalay seexan waaye adigu may xasuusanaysaa xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroose xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroose xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili bishood noqo xaynka ila qabo oo xalaal baan kugu aroose xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili bishood noqo xaynka ila qabo oo xalaal baan kugu aroose adaa xididada halba ulaaha wadnaha xarun weyn ku yeesho naftaydana xero ku oote adigu may xasuusanaysaa xurmiyo adiga wanaagiyo hesiyo xubbi ku awaayo duntuna aygu kaa xidhante adigu may xasuusanaysaa adaa xididada halba ulaaha wadnaha xarun weyn ku yeesho naftaydana xero ku oote adigu may xasuusanaysaa xurmiyo adiga wanaagiyo hesiyo xubbi uu qawaayo duntuna aygu kaa xidhante adigu may xasuusanaysaa xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili xishood noqo xaynka ila qabo qabo oy xalaal baan kugu aroosay xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili bishooda noqo xaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroosay xasiili soo xasiili jacaylkeena soo xasiili bishooda noqo xaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroosay xasiili soo xasiili jacaylkeena soo xasiili bishooda noqo xaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroosay xasiili soo xasiili jacaylkeena soo xasiili